maamulka dowlada hoose degmada dhaxar ayaa weyba ku hadlay in guud ahaan bulshada degmada iyo deegaanada hoosgoyow iyo dhammaan ganacsatada qaybasha shalduban ee degmada loonkubaahaye iyo si degdega iyo kabiyaan canshuurta maadaama yeeta to loonkubaahaye si laanka fuliya adeegyada bulshada loonkubaahaye ee maamulka dowlada hoose iyo markaas qobadayaan shirjaraydowsa xafiis iyo ka gobadi xogayaha dowlada hoose ee degmada dhaxar ayaa weyba sharaxaad ku biyay canshuur biyowka usoona anka baaqi dadweynaha reer dhaxreed iyo biyaan canshuurta si bulshada wallanka gobada waana yo aan la jaan qaadan magaalooyinka kale caqabadda waxay ku noqdeen bulshadu waxay ku khaldeen canshuurtii bay saameyn ku yeesheen qodob waxa weeye aydhikaamka laga saaray magaalada ujeedada loo saaray maaha in wax lagu qaadanayo ama mashruuc lagu abuurayo maaha ujeedada loo saaray aydhikaamkaas sanadkii laba labaatan iyo afar ba waxaa la sameeyey bulshada tirakoob baa la dhex maray waxaa jirtay dad loo yaqaano dhex ku bari sidaa darteed dadkaa waxay noqdeen in meel gaara loo saaro ujeedada loo saarana waxaa weeye waa kira kiradiina iska bixin waayeen waa ogtihiin dhaqaalo waa hooseeya saarka dadkii shaqayn jiray baa ba iska bixin karin marka qof aan shaqayn meelna wax uga iman awalna xirfad ku nool ahaa xirfadiina meeshay gashay aan garanayno saas darteed baa ilkaamka dibadda loogu saaray waxaa kaloo jirtay dad kurda raacay oo bulshada kale ka mid ah dadkaa waxaan leenahay hore waa idinku sheegay haddana waa idiin sheegaynaa meeshaa hashkuli goynina dadkaa waxaa loogu talagalay kiro wax ka baxsan oo hadda aan mashruuc lagu helo iyo in wax lagu qaato ujeedadu maaha sidaas saasaan ku dhaafaya qodobka labaad wixii yimaada oo ama wasaarad ha ka yimaadeen ama deeqo kaleba ha noqdeen iyo waxaa laysku khalday cashuurta cashuurta in lagaa qaada macnaheedu maaha in wixii yimaaday lagu xiro ay xirmo ku tahay adigoo haysanaysid maaha cashuurtu waa khidmo adeeg bulsho oo ini ku waajibo sidayna ku waajib waxaa ka mid ah inaynu wadooyinka furanno inaynu bilicda magaalada ku hagaajisano inaynu kaga qayb qaadano sida haddaba aynu uga qayb noqonnay lixda degmo ee mashruucyada helay maamul wanaagga inay furo inuu noqoto mustaqbalka wax inoo keena iyo in aynu deegaankeena ku qurxsano iyo degmadeena ujeedadu waa sidaa wey laakiin ma aha waa ku celinayaa inaad haddii aad cashuur bixisid ee wixii yimaado adiga lagu qorayo maaha waa ogtihiinoo ilaahay baa ummadiisa kala fadilay miskiin baa jira qof aan waxba haysan baa jira sida wax loo qaybsadaa markii wax yimaadaanin waa wixii loogu talagalay agoonbay usoo baxdaa mid danyaray usoo baxdaa dadkii inaanay isku leefan ahayn ha ogaadaan cashuurtuna ay ka duwan tahay waxaas cashuur bixiyuhu waa nin bixiyay adeegii magaalada loogu shaqeyn lahaa wamaalad annaga wax gaara noomaha laakiin waxay muhiimad u leedahay inaanu sida degmooyinka carno oo shaleel asaasaa garanaysaa qardho oo iyadu jidhay muddo dheer oo ama hadda magaalo caasimada noqotay waxa waxaa ka dhiganaya tahay cashuurta meel kasta oo cashuur qaadaahi way ka horumarsan tahay dhulka kale way ka adeeg fiican tahay marka waxaan ku celinayaa war hawshaan ushaana iska dhigno wax isku khaldan maaha waxa ka yimaada oo deeqaal lagu sheegayo wax oo mataqaanaa cilka ka yimaada weeye laakiin haddana nooca cashuurteenaas inay tahay khidmo adeeg
biyowka canshuurtee lagu qaado bulshada iyo weyba kaalin weyn ku qaadaase kaabyaalka dhaqaalo ee degmada dhaxar